bismillahi raxmaani raxiim maanta magaalada baalkacyo galmudug waxaa ka jira diyaargaroow aada u ballaaran oo madaxweynihii dowladda federaalka ah oo lagu soo wajahan soo dhaweynta loo diyaargaroobaya dhammaan ururada bulshadu waa shaqaynaysaa ciidamadu waa shaqaynayaan insha allahu waxaan rajeyna inaan si saxno inaan si saxa uga qayb qaadano soo dhaweyntaas war borbagandaa oo shalay carrada la geliyeyna waa waxaan rabnaa inaanu idhaahno waxba kama jirin meeshaan dad mucaarada ma joogaan ismaandhaaq dhallinyaradii shaqaynaysa dhexdooda ka dhacay buu ahaa ayadiina waa la xaliyay waxaan u sheegaynaa wararka barabagandada oo la faafiyey oo internetyada la geliyey oo laysku kabkabay dhacdooyinka laysku dardaray waxba kama jiraan arnaa inaan anaga bugu